madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa shalay xariga ka jaray wejiga koowaad ee biyo ballaarinta magaalada hargeysa haddaba qadar maxamed cakule ayaa mashruucan ka wareystay maareeyaha wakaalada biyaha maxamed cali darood marka horese qadar waxa uu booqday xaafado aan biyo helin muddo ka badan toddoba sano wuxuuna la sheekaystay qaar ka mida dadka degan xaafadahaasi
shalay laga bilaabo waxaa magaalada hargeysa laga dareemaya dhaqdhaqaaq dhinaca la xidhiidha helista biyaha xaafado ayaa ka rajo dhigay inay biyo ka helaan magaalada hargeysa haddaba mid ka mid a hooyooyinka magaalada hargeysa ku nool gaar ahaana degmada maxamuud hayba ayaan la magacaaga marka hore magacaygu waa saynab daahir cabdilaahi waay saynabay bal marra waxaad ka warantaa waxaad degan tahay degmada maxamuud hayba magaalada hargeysa goorma biyo ku dambeysay biyo waxaan ugu dambeysay labadii kun iyo lix iyo tobankii muddooyinka toddoba habeena biyihii si toosaa bay u socdaan oo xaafadii way yimaadeen xaafadihii aan hore u heli jirin aan anagu markaanu heli jirnay aan iyagu heli jirin bay marka helayaa sababtaa darteed baanu imid saan biyaha igu soo ceshado marka markii biyo aad weyday laba kun iyo lix iyo tobankii waad iska goysay waan iska jaray haa hay maxaad aragtay markaa imkaan la kulantay imaka waxaan la kulmay si fiicanna waa laygu shaqeeyey wixii hadhaayay hore saacaddii hore ku harsanaa waan bixiyey dee intahaa biyihiina waa laysoo gelinaya haddii ilaahay dhaah marka imika maxaa kugu dhaliyey biyihii laba kun lix iyo tobanaad iska goysay markaad biyaba weyday maxaa kuu kalifay inaad kadib usoo gashato waxay igu kalifay dee biyaha oo qaaliya waad ogtahay booyadaha oona ka kana saxa fiican xaggaaga qasabaday ka saxa fiican tahay sababta kale igu soo celisay de waxa weye biyihii hortaydii maraya baabkii aan iska jaro biyihii hortaydii subax walba gurigeyga horqaynayaan inaan soo gashaday bay la qor badnaata marka biyo socdaad biyihii oo socdaan arka oo kaagaan iska gooyay ka socda goorma markaa la imaka waxay dhacday ilaa maxay ahayd bisha horaanteed koob iyo tobanka cashimata oo koob iyo tobanna way soconayaan biyihii xaafadii naga sii jeedeen markii hore anu ka nasuul saniinu ka hooseynay way heleen imka biyihii Een, ugu dambayn mashruuca biyaha dad badan baa een, hawshaasi ay hadal un tahay maadaama in badan dadku sugayeen ma ka mid ahay dadka een, biyaha ka rajo dhigay een, een, Saynab?
haa de waanigaa ka rajo dhigay toddoba sanoba biyo maan arag haddana dib igu soo noqday marka rajadii rumowday arkay dadkii hore rajo dhigay ee booyadaha ku qanacsanaa baanu hay geesta kale maareeyaha wakaalada biyaha hargeysa maxamed cali daarood mashruucan wejiga koowaad aad ugu magac darteen biyo ballaaninta hargeysa muxuu yahay Ah, khadar waad mahadsantihiin adiga iyo bahda v o a Ah, waan ku faraxsanay xafiiska nooga timaadaan Ah, shaqada shalay xariga laga jaray amba keentay in tirada ama xadiga biyaha hargeysa imanaya ay saddex laamaan waxaa runtii ahayd mashruuc in muddo aba soo soconaya runtii duruufo fara badan iyo caqabado fara badan kasoo gudbay sida xaqiiqda ah waxaa isbedelay waxaa weeyaan kow ceelasha oo ceelashii markii hore laga soo istaari jiray geedeeble labayo toban ceel baa sida joogtaa shalan jira ama koob iyo toban imika labadii xukuumadood ee kala dambeeyey madaxweyne axmed maxamed maxamuud silaanyo iyo madaxweyne muuse biixi cabdi waxay soo kordhiyeen tiro ceelala xilligii madaxweyne silaanyo waxaa lagu daray saddex ceel xilliga madaxweyne biixina waxaa lagu daray toddoba ceel marka ceelashu iskordhay eh, maxaana kordhay iyo ceelasha hore u jiray runtii oo dayactir lagu sameeyey taasina ay kordhisay xadiga waxsoo saar ee ceelashaas waxaa la abuuray xarun weyn oo biyaha laga soo garaaco oo markii hore xarunta hore jirtay may awood umay lahayn inay soo garaacdo tirada ceelasha ah ee ku yaalay geedible biyaha ay soo saaraan marka xarunta weyne hadda la dhisay runtii awood ahaan saddex bamo waaweyn baa yaala saddexdaa bama yaala hal mido ka mid a ayaa ka awood badan ambaba leeg lixdii bam ee biyaha soo garaaci jiray ee marka hore xarunta hore ee biyaha laga soo garaaci jiray geedeeble yaalay runtii marka waad awood ahaan waxay ka badan tahay tii hore saddex jeer waxaa kaloo la hirgeliyey beebka weyn oo isku xidha hargeysa geedeeble oo saddex iyo labaatan kilomitira beebkaasina runtii wuxuu ka qaad badan yahay labadii dhowmood marka hore dowladda jiinuhu dhistay xilligii dowladii soomaaliya bilowgii toddobaatanadii oo la isku daray buu beebkaasna runtii ka qaad badan yahay waxaana runtii een, xaqiiqa intii een, afartii sane ugu dambeysay eh, gaar ahaan xukuumaddan timid in runtii tacab fara badan la geliyey dowladduna runtii mashruucan dhaqaalo fara badan iyo runtii wakaalada si buuxda loogu taageeray in caqabadihii jiray la xaliyo dhammaan shirkadihii marka hore shaqada haystay shaqada waa laga wada saaray dowladdu markay balmeedheedii kasoo baxdayna waxaa wanaagsanaaday isla xisaabtankii Een, horeba xaafado magaalada ka mid haba yaraadaana way heli jireen Een, magaalada inteeda badan baa biyo la-ayd waa maxay haddaad si guud u sheegto degmooyinka ama xaafadaha cusub ee hadda biyo helay horta runtii marka laga hadlayo magaalada hargeysa gudaheeda de biyo xogaya u iman jireen marka hore oo xaqiiqdii marka hore aan aaminsani sagaal kun mitir kubigna ahayd laakiin markii systemkan cusub ee saacadaha lagu eegay gaadhaysay lix kun meelahaas Een, guud ahaan xaafadaha kala duwan ee hargeysa waa ka faa'iideysan doonaan midda muhiimka meesha ku jirta een hoosta ka xariiqi waxa weye hargeysa markii hore waxaa taalay tabasho ah biyuhu si isumida uma gaadhaan degmooyinka hargeysa waxna waa ka jireen arrintaasi arrin may ahayn eh, si dee loo badheeray waa arrin cilado maadaama muddooyinkii dagaalada laga soo noqday aan si saxa loogu fikirin qaabkii loo maamuli lahaa biyaha arrin farsamahay arrintaa farsamo guddi aan u saarnay khubaro aan u saarnay bishii afraad si loo xaliyo dhibaatooyinkaas talabixintii ay soo gudbiyeen waa la xaliyey maanta markaanu biyaha degmooyinka hargeysa si islaag baan ugu qabanaa amba si isu dheeli tiran ay runtii biyaha helayaan waxaana ku boorinaya degmooyinka hargeysa runtii wakaalada oo ahayd qaran adeegeeduna maadaamau degmooyinka si balaaran si isumida wada gaadhaya degmooyinka runtii inay ku baraarugsanaadaan biyuhuna runtii waa biyadii caafimaadkooda tayada aada sareyso kana wanaagsan dhammaan biyayooga kale dalka marka taana runtii maadaama shaybaarkiina uu joogo de si joogtaa tayadoona loo ilaaliyo in shacabku intii de isku xaafada aagooda biyuhu soo gaadheenba ay iskaashadaan wakaalada la shaqeeyaan wakaalada farsamo yaqaanada u diyaariso iyaguna wixii agabee loo baahan diyaarsadaan biyaha loo xidho aad baan ugu boorinaya maray waxaa jiray markii hore hargeysadii hore waxaa la yaqaanay goobo cayimanoo hadiyo jeer ama tiro cayimanoo goobaha biyaha laga furay laga xidho maadaamay kordheen degmooyinka ama xaafadaha biyuhu gaarayaan keeguma sidii hore unba ama goobaha biyaha laga kaantaroolaya ma sidii unba misoo kordhisay khadar waad maxsan tahay su-aashaas waxay runtii sharaxaysa su-aasha hore weydiisay arrinta aan leeyahay cilad farsamaa jirtay eanu saxnay runtii waa taas waxaanu runtii ku kordhinay ugu yaraan tiro runtii ka badan tiradii hore jirtay meelaha biyaha laga kontaroola oo shan iyo kontona ayaan ku gorinay oo ka dhalatay talabixintii guddidii farsamean u saarna si loo saxo khaladaadkii systemka ku jira runtii jadalkaa cusubna waxaanu dhiiri waxaanu bilownay inu dhaqan gelinay kowdii octoobar marka runtii waxaan isleeyahay degmooyinka berigii hore tabashada badan ka jirtay maxamuud haybe iyo axmed dagax iyo gacanlibax isbedelka biyaha way arkeen oo iminka kowdii oktoobar ilaa iminka runtii biyaha magaalada ku daatay ku khasaartay aad bay badan yihin runtii culays fara badan ay ku keentay shaqaalaha wakaalada biyaha marka dadkuna waa arkay wax kalena maaha beebabkii dee daalay ee biyuhu aanay marin dhowr iyo tobanka sano labaatanka sano ayaa keenaysay taas
ugu dambeyn malay dadku waxay isweydiinayaan mashruuca biyo ballaarinta hargeysa inkastoo wejigii koowaad ku sheegteenba laakiin waxay isweydiinayaan mashruucii gudaha biyaha magaalada hargeysa laga wadayee beebabka la dhigayay ee afarta muxuu ahaye koorayaasha magaalada waaweyn berkada waaweyn a ka xidheen mashruucaasi isagu dadka u shara khadra mahadsan tahay runtii waa runta khadra walaal wejiga mashruuca gudaha magaaladu amba biqaybinta gudaha magaaladu runtii waxa uu gaarayaa meelo aanu kan iminka aanu dhamaystirnay aanu gaadhsiin ama sistamkan hore magaalada ku jiray aanu gaadhsiisnayn runtii waana runtii shaqadaa harsan tahay boqolkiiba soddon oo marka laisku daro mashruuca cola saddex iyo lixdan kilomitr oo baaburigi u dhammaaday afar bakood yar burisay u dhammaaday mashruuca jarmalku boqol iyo saddex iyo lixdan kilomitr oo baaburisay ku dhawaad waxaa dhammaaday boqol iyo afartan kilomitr afarta barkadoodba badidoodu waa dhisan yihin wax yar baa harsan laba barkadooda kamid a markaa runtii mashruucaasi waa mashruuc laftiisa gabagabaa qandaraas bixinta runtii waqti bay qaadataa mashaariicda waaweyn taasna iminka waa gabagabo waxaanan filanaa sida aan sheegay sanad amba sanad iyo saddex bilood ugu badnaan inay qaadato marka qandaraaska la bixiyo waana runtii hawsha ah wejiga labaad oo soo afmeeri doonta guud ahaanba mashaariicdii socotay